asalaamu calaykum dhegeystayaal duurfaylaa ka dhawaada warkada horna muwarsan qodobada ka dheega doontaan wayba ku mid ahaa gudoomiyaha baarlamaanka soomaali maxamed mursal oo sheegay intii dalkaya ku dhiyaasa doorasho qofyood wararkan kada dambeeyay dagaalka ku dareera beled xaawi imada fiila ku waramaha intila katuuri xaafado ku tirsan beled xaawa waxaana ku mid a barakacyaalka magaalada beledweyne oo dhaliil anjeedyang hay-ado gobolka hiiraanka howlgalayanga guddigii shalay la magacaabiyey waa guddigii la magacaabiyey oo bilaabeyn shaqadiio shirka furumi jowhari mas-uuliyiinku qeyb galenga akhbaaraadka banaanka ka dheegi doontaanna way bankawina turkiga oo koran qaadii weerarka idilab gureed duqeyn dhinig irke
warsan media network waxay idiin soo jebisaa dhacdooyin cod ah adna dhagaystow iyadoo sawiran maskaxdaada ka guud warsan media network
duhurnimo dhugunsidayaal isniin ow taarag danaya ka eedanta lamada bilo saddexaad maarso sanadka lamada kun iyo labaatankahan soo bahayana qodobadii warka duurnamo dhugunsidayaal diyaar garoowa yoogii oo fisanga ka bilaawno wararka kukooyahaya degmada beled xaawe gobolka gadiya weybayo sheegaan intii meelaas ku dareeraan dagaalan dhexeeya ciidamada dowladda federaalka soomaaliya isaasoo kale ciidamada cadan ee amayo ku amar qaadeen wasiirka amniga ee jubbaland cabdirashiid janana weli weyba rasaas weyn laku dheegahaya degmada beled xaawe gobolka gada meelas oo ku dareera dagaalan dhexeeya lamadaasa wararkan kada dambeeye haddahnoo dirahaya degmada beled xaawiya weybayo sheegaana anti tira madaafi ayuu ka dhiyan gudo degmadaas weybana la sheegahaya ama dadka deegaanka iyo kuwa ramahan anti manata qaar iyo gubadahayana dadka deegaanka beled xaawe iyo weybayo sheegaan anti badi dadkii deegaankaas iyo ku rooreen meelahana kumid ee sacdoogi laha dhaafi yoonosku ku baxeen xeele iyo jarta weli dhaqdhaqaaqyo ciidan ooyo wadaan ciidamada dowladda soomaaliya ee ciidamada kale ee ku amar qaadaan cabdirashiid janana xaalada degmada beled xaawa iyo weyba yeelaa ku waramahayanti ee tato ciidan kasan weybana dagaalka ku dareera duleedka degmadaas suwiigna lanku dareemahay gudo magaalada weybana bulshada kanool beled xaawiyo bilaawano obsig eedan intii isku kurooraan magaalada saasoo kale magaalada xuduuda kataale ee mandheerayayana dadka kanool weyba hawajahday obsig eedan haanaso yoona la sheegahaya intiyo weli muuji ahayaan inti meelas ku dhiyan dagaalan dhexeeya lamada dhinac gudoomiyaha baarlamaanka dowladda federaalka soomaaliya weyba uusu sheegay intii dalka soomaaliya ku dhii korta doorasho qof iyo dhe faahfaahinta warkan way baninhaaye cabdulaahi maxmed cabdiraxmaan
gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan oo khudbad ku jeediyey furitaanka kalfadhigii sideedaad ee baarlamaanka dalka jabuuti iyo unka horeyn si qoto dheer unku hadali xiriirka walaaltinimada iyo walwada qobsadowka ka dhisan een dhexeeya soomaaliya iyo jabuuti gaar ahaan iskaashiga lamada baarlamaan gudoomiyaha golaha ayaa sidoo kale ku hadalay mas-uuliyadda ku saaran qofka xildhibaanka ee dalshay guudhaan gaarhaan deegaan lakudoordow oo ye'atee marka use fasax gala in use unkuur gala xaalada deegaanshay ku jara si warbixin use haanku diyaariyo use-ona reedhaanka kanagow golo baarlamaanka welibana use tilmaamay in horumarka dal welba use kahirinyi sida dadkiisa iyo unku faa'iidaysadaan wala ilaahay kamanaysadii iyo sidoo kale maaraynta sidoo kale baarlamaanka soomaaliya labadiisa aqal waxay ansixiyeen sharciga doorashooyinka qaranka ee heer federaal madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya oo ansixiyey kaas oo ahaa mid si weyn loo sugayay una suurtagelinaysa shacabka soomaaliyeed in xildhibaanada labada aqal ay si toosa qof iyo cod ah ay ku soo doortaan dhammaadka san- sanadkan aanu ku jirno labada kun iyo labaatanka maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan guddoomiyaha golaha shacabka ayaa sheegay in baarlamaanka soomaaliya uuse kalfadhigi lahadhaafi ka guulaysaday ansixiyo shuruuc dalka muhiiman ah oo uuse ku mid ayii sharciga doorashooyinka oo madawiinaga jamhuuriyadda federaalk soomaaliya uuse ansixiyey islamarkaasna taas suuri geliyaasa in soomaaliya lakaqobada doorasho qof iyo dha-
magaalada jowhar geekawey baa ku furmay shirlanku ka hadalaya arrimo dastuurka wasaaradda arrimo dastuurka oo xukuumadda soomaaliya geeka magaalada jowharka daahfurtee ololo wacyigelinta ee reedan fiidhowka dastuurka ahaanaso ama olologasoo maalmooyda dambeeyan balakweede qeybo ku mid ee magaal madaxdyada maamul goboleedyada daddiirayan boqol qof iyo weybaayo ku qeyb galeena ololagaasa kulanka oo ku dareer waa oo dareero muddo sadde maalmood ee iyo weyba la ka bandhigi doone oo toobiyada reedan fiiryowka laga sameeyo ee dastuurka soomaali sida hanaanka cadaaladda hanaanka maaliyadda maqaamka muqdisho isaasoo kala amniga i kheyraadka dalka ujeedada kulankan iyo weybayo ee tasadii kordhanka qaada lahaayee amyo bulshada lanka wacyigelin lahaayeen tii ogaadaan arrimo dastuurka iyo qodobada walala ku bedelahaya kulamadan iyo ee kulamadii waa ero kulamadan iyo weybayo daba dareerana kulamo sade maalmood ee oo sidan oo kale magaalada baydhaboonka ku dareereen ahaana soo ku qeyb galeen qeybo shalduban ee bulshada meerwarkaasi ugu gooyaha idhagoonsidayaal idaacadda warsan ee magaalada baydhabo turkiga iyo axadii waybayee riday lama diyaaradood oo nooca dagaalka ee xilla dalkaas koranka kahi howlgalka militari ee kuwadan gobolka waqooyiga suuriya duuliyaalkan iyo sabadqab ee waybayo diyaarado anka boodena baarashuudka waybana la sheegay intayoo ka dhigan qeybo ku mid ee gobolka idila miilaso ciidamada turkiga iyo haanfalaagada ayoo ka dagaalamahayaan turkiga oo mucaaradka bartilmaamaysadahaya sheegeen tisaas oo kale uusa bartilmaamaysaday hanaanka difaaca irka ee suuriya tumanaan taangiya xiisada ku teegan idalab iyo irkaaska shareerti toddobaadkii laadhaafi kuriyad marti sodo iyo sade ciidamada turkiga ee dhakadili duqeyn dhanig irkee weerarkaas yaweyba uusa dhaliyay obsalo ku qabantay xaaladiiyo faro ku bahana oo meeli oo meelaas ku qaraxa dagaal weyn oo dhexmara turkiga iyo dalka suuriya militariga ka taageerow ee ruushiya haabahaato axadii wasiirka gaashaandhig ee wadanka turkiga iyo sheegay intii daalshay uu safadow intii dagaal lagala wadanka ruushiya ruushiya diidi baaqa ankukooyi golo ammaanka ee qaramada midoobay ee laka dalbaday intii waqooyiga suuriya laka sameeya xabad joojin bani aadanimo usoona sheegay intii xalka keliya useeya intii dalka laha kusaara ama laku saara walayoon ku weereen argagixisada guud ahaan aqiyaaray warkiisin kula dareersan idaacadda warsan ee magaalada baydhabona surunka ninkeege warkaana shuguriyasina dareer siyaasi salaad kaska iyo farsameeya intii warkanka lamid reedanku kulamaana dhugunsadayaal way basinku tabaanaysaa si ammaan alla